wasaaradda howlaha guud ee galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb kusoo gebagabaysay tababarkan oo ku saabsan adeegyada ay qabanayaan ganacsatada dhismaha ee qandaraasleyda ah iyo sida lagu ogaan karo in ay horumar sameeyeen tababarka waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah maamulka dhuusamareeb mas-uuliyiin ka socday hay-adaha ka howlgala galmudug iyo madax kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug qaarid cabdi yuusuf ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan maanta ma jirto waxaa arkaysaa kambani kambani kasta ogaada duruufo badan buu hayaa oo maanta awood uma lihiin kambanigan hadduu kaco inta uu ku fadhiyo inaan dowladdu ma xallin karto shaqaalaha ma awoodo ma laha inay xalliso wax intaas isagu gacanta ku hayo ama mushaaraadka siiyo ama u shaqaynayo dowladdu ma xallin karto marka inaan dowlad iyo ganacsataba aan iswada iswada waardiyeyno oo la wada waardiyeysto oon isku wada waardiyeyno waa shay aada u muhiima si aan u ilaalino dadka iyagii bulshadayada u ilaalino duruufaha badan oo ku xeeran aan u ilaalino barnaamijkan ee tayodhowrka iyo mashaariicda horumareynada ee dowladaha hoose ee ka socda sida mashruucan g b l g iyo ilo waa mashruuc muhiim u ah qandaraasalyaasha waxaana kontaroolkeeda inta badan looga baahan yahay waxaa weye dowladda hoose barnaamijkaas marka qualitigiisa inaan aad u wada ilaalino oo sida qandaraaslayadeedu ay noogu badbaadaan oo noogu noqdaan qandaraaslayaal badqaba wixii ay qabteenna ku faa'iida waxa soo socdana ay ugu diyaargaroobaan oo aynoogu dhicin qandaraaslihii maanta qaatay inuusan berri soo noqon karin oo uusan maaragtay dhibaata ku dhacayso marka intaas taas si loo ilaaliyo ayaa hawshaan inta badan loogu howlay waxaasoo qoraallaa iyo waxaasoo cashara looga soo diyaariyay waa in ay inay badbaado qandaraaslaydayadu marka taas ha loo dheganuglaado qandaraas inta joogta iyo inta maqanba waa inay u dheganuglaadaan iskana ilaaliyaan waxyaabaha maaragta iyaga dhibaatada u keenaya qof kastoo qandaraaslaa markii dhibaata gaarta annaga dhibaatana gaaraysa oo meel kasta dhibaata ka gaaraysa dowladda hoose hadday noqoto tii stateka hadday noqoto tii qaranka weyneyd hadday noqoto kulli waa gaarayaan waa wada gaarahayaan because meel walba canshuurtii laga qaadi jiray hadday go'do shaqaalihii uu bishaarka siin jiray hadday go'o hadduu go'o wixii uu qaban jiro o dhan hadday go'aan waa wada meel kasta ka go'ayaan marka intaasaan dhihi lahaa